waxaan la kulmay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta noseg mahir jaamac aadan waxaana wax ka weydiiyey waxyaabaha u qabsoomay intii siminaarkan u socday saddexda maalin ah idaacadda mustaqbal ayuu waraysi gaara siiyey maahir kusoo dhawow idaacadda mustaqbal waad mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo wariyaasha dhammaan ee ka howlgala idaacadda mustaqbal oo guud ahaan aan ku ammaanayo runtii inay qayb ka yihiin udubdhaxaadka ururka nosog waxaan leeyahay runtii aad baan ugu faraxsanahay fursadaada siiseen marka xigta haddaan soo laabto jawaabtaada waxaan beledweyn nimid bisha markay ahayd afar waxaan joognay muddo aan malaynayo in ilaa shan maalmood ay tahay laakiin waxaan qabanay tababar muddo saddex maalmooda socday oo aan maanta soo gebagabaynay tababarkaasoo ay ka faa'iidaysteen soddon wariye oo ka howlgala warbaahinta gudaha beledweyne iyo qaar ah wakiil wareedyo halkan oga warrama ee warbaahinta kale ee soomaaliyeed tababarka wuxuu ku saabsanaa barashada asaasiga ah iyo anshaxa saxaafadda waxaana runtii naga taageerayey oo dhaqaalaha ku baxaya tababarka bixinayey wasaaradda arrimaha dibadda finland ayadoo noo soo marinaysa hay-adda caalamiga ah ee horumarinta saxaafadda fix ayna dalka finland laga leeyahay ururka nosog ayaa runtii tababarka ka fuliyey beledweyn wuxuu qayb ka yahay tababarkan bisha maaj gudaheeda qorshe ururka uu doonayo inuu ku soo tababaro sagaashan wariye waxaa xigi doona magaalooyin kale ooyna gaari doona insha allah waayahay magaalada jowharne siminaar aad kasoo qabateen magaaladan waad ka qabateen marka qorshihiinna mustaqbalka muxuu yahay waryaal kaleento oo tababar aad u qabanaysaan marka laga soo tago deegaanada hirshabeelle ma jiraan marka bilaha soo socda wax siminaaro oo qabanaysaan qorsheenna wuxuu yahay dad badan waxay dhihi jireen horta nosoj aawey waxaan keennay nosoj kadib waxaana la yidhi nosoj muqdisho kama soo baxdo dee waxaan soo marnay hadda hirshabelle waa magaaladii labaad ee aan nimadno ee aan ku qabanno waxay noqonaysaa wariyaashii hirshabelle aan ku tababarnay muddo laba bilood gudahooda tirada waa konton iyo shan wariye waa shan iyo labaatan jowhara iyo soddon beledweyne sidaasoo kale ayaan magaalo walban u tegi doonnaa waxa aan ilaalinayna waxaa ka mid ah in hal wariye uu tababar isaga soo lalaabto oo mid kalena uu khatan yahay in hal magaalo keliya fursad ay hesho magaalo kale wariyaashii joogayna aana tababar helin waxyaabaha aan ka cararayno ayay ka mid tahay waxaan muhiimadda siinayna waxay tahay tababarku ha yaraado ama ha badnaado in la gaarsiiyo hadba magaalo walba uu ka jiro ama ay ka jirto dhaqdhaqaaq saxaafadeed oo xor ah iyo warbaahin ay ka howlgelayaan beledweyn idaacado badan baa ku yaalla wariyaal badan baa ka howlgala inta hadda tababarka heshay waa tira yar marka loo eego inta aan helin marka loo eego marka hadduu ilaah yidhahdo waan soo laalaaban doonnaa wax badanna waan iman doonnaa meelo badanoo muhiimana waan gaari doonnaa insha allah ma jiraan waryaal kaleento oo soomaaliya aad ka wadeen oo waddamo kaleento siminaar ugu qayb galay waryaal badan way jiraan tababaro ku siinay fursada ah ee dalalka dariska hadda qorshaha ugu weyn aan gacanta ku hayn waxaa ka mid ah wariyaasha exileka ah wariyaashani gudaha dalka ka baxsaday ee hanjabaadda iyo dhibaatada la kulmay ee magaalooyinka sida kambala iyo nairobi ku dayacan ee jooga inaan ayaga hadda u raadinno qudhooda si aanan iskiilkooda iyo xirfadoodii u limin inaan tababarro u raadinno oo aan jeclan lahay sanadkan gudihii hadduu ilaha inaan ku qabanno waan garannay marka laga hadlayo saxaafadda caqabada badana haysta wariyaasha gaar ahaan kuwa deegaanada hirshabeelle marka mararka qaarkood waxaa dhacdo in hanjabaado loo soo jeediyo wariyaasha kalento mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle kalent xilliyada qaarkood xabsiga ay dhigaan oo kalento marka iyagu dhankooda mas-uuliyiinta arrimahaas ma kala hadasheen ama haddii waryaal badan oo sanadkan tacadiibada loo geystay ay jiraan maxaad ka qabateen ninkiina hirshabelle keliya ma aha waa dhammaan maamul goboleedyada hirshabelle waxay ka mid tahay meelaha ugu yarba ay tacdiyadu ka dhacaan marka loo eego maamul goboleedyada kale dhammaan wasaaradaha warfaafinta maamul goboleedyada xamar baan kula shirnay nasuj ahaan waxaan kala hadalnay badqabka wariyaha waxaan kala hadalnay in saxaafaddu xiriir fiican la yeeshaan annaguna xiriir fiican baan nankooda la samaynay hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan jeclan lahay qorshiyaalkeena xiga inay noqdaan kuwo aan xoogga ku saari doonno sidii aan u samayn lahayn qorshe lagu xoojinayo badqabka wariyaha oo wasaaradda warfaafinta heer maamul goboleed ilaa heer federaal ururo iyo hay-ada caalamiya intuba runtii inay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta gobolka hiiraan marka laga hadlayo kuma badno haddii aad u kuurgasheen oo maadaama ururka suxufiyiinta qaranka aad tihiin arrimahaas maxaa kala socotaa
marka beledweyn loo eego magaalooyin aan soo marnay oo badan way ka fiican tahay beledweyn waxaan tagnay magaalo dhan oo saddex idaacadood ku yaalaan oo afar gabdhood ay wariye ka yihiin maantana tobabarka siddeed gabdhood baa beledweyn fadhiyey gabdho kale oo tobabarka dee nambarkii ka buuxsamayna waad arkaysayoo dee way joogeen marka beledweyn waxaan ku ammaanayaa inay ka mid tahay meelaha ee, dhaqdhaqaaqa fiican ee gabdhaha suxufiyiinta uu ka jiro weliba gabdho firfircoona oo aada uga dhex muuqda miidiya aad baan ugu faraxsanahay waxaana ku dhiirigelinayaa qudhooda inay challenge fiican la yimaadaan oo ay sameeyaan eh, barnaamijyo iyo ribots waxtar leh oo aanay isku koobin keliya sida gabdhaha badi ay sameeyaan barnaamijka haweenka keliya aan ka hadlayaa inuusan noqon ee community-ga wuu badan yahay ee gabar kasta inay isku daydo in waxa markaa iyada ay qaadan karto door ah inay miidiyaha ka qayb qaadato Ee, waxaad ii sheegtay in ee, magaalooyin badan aad tagteen oo siminaar aad ka soo qabateen ee, wax caqabado ah oo aad la kulanteen ma jiraan Ee, magaalo walbo aan tagno waxaan la kulmaynay soo dhoweyn aada u qurux badan oo ay noo samaynayaan wariyaasha ku nool oo garoonka diyaaradaha nooga hor imanayay Ee, qaarkood waxayba diidayeen inaan hoteella degno ayagoo guryo noo bannaynaya oo ku haya soo dega halkan Ee, iyo wasaaradaha warfaafinada jira ee, ama maamul goboleedyada qudhooda oo iyagana aada noo soo dhoweynayay Ee, maanta caqabad aan sheeganoon dhahno dhibkaasaan kala kulannay ama magaalo heblaayo ma jirto Ee, laakiin marka aad eh, isu eegto magaalooyinku way kala dabacado duwan yihiin Ee, waxa ugu badan ugu badan ee na saameynaya waxaa ka mid ahaa khilaafka wariyaasha dhexdooda ka jira ee degmooyinka iyaga dhexdooda buuqa ka taagan waxa isku haystaan Ee, waayo taa waxaan siinaynay waqti ah in bal wariyaashii marka hore tooda intaan dhammayno kadib waxaan u wadnay horta aan ku wareejinno marka tana kuma tilmaami karo caqabad weyn waayo eh, way dhacdaa in wariyaashu intay wax isku qabtaan eh, kadibna xalka la gaaro insha allah horumar aad iyo aad u ballaaran baan u rajaynayaa saxaafadda soomaaliyeed eh, wiil iyo gabar dhammaan waaya marka een, maxaa talooyin ah oo ku saabsan ee, xagga saxaafadda wariyaasha ku dhegaysanaya aad u soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinayaa wariyaasha soomaaliyeed ee xirfaddan waa xirfad adag mas-uuliyad u baahan marka marka koowaad inay ku difaacaan qadiyadda ah soomaalinimada inay ku difaacaan tan labaad inay iyagu ilaaliyaan badbaadada qabkooda ama safetigooda wax safetigooda wax la yidhaahdo inay ilaaliyaan Ee, taana waxay muhiim u tahay saan aaminsanahay hadduu wariyuhu badqabkiisa ka shaqeeyo horumarkana ka qayb qaato qadiyaddii soomaalinimana ilaaliyo inaan buuxin karno shuruudaha dadku ay badi naga rajaynayaan ee- ee- ee, himilada dadku ay badi naga filayaan annaga